waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
waxaad nagala socotaan s b s soomaali oo aad ka heli kartaan mobile online iyo rediyoga
warka madaxdiisii waddamada airlan norway iyo sbain ayaa shaaca ka qaaday qorshe ay maalmo gudahood ku aqoonsan doonaan dowladda falastiin madaxweyne deni ayaa yidhi puntland waxay diyaar u tahay garnaqsi laakiin laysma maquunin karo maraykanka ayaa sheegay in uu burburiyey diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo xuutiyiintu ay lahaayeen haatanna warkii oo fidsan ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa cambaareeyey go'aanka airlan norway iyo sbain ay dhowaan shaaciyeen ay ku aqoonsanayaan dowladda falastiin isagoo intaasi ku daray in israa'iil aysan ka niyad jabi doonin inay ku guulaysato dagaalka khaza airlan sbain iyo norway ayaa ku dhawaaqay in labaatan iyo sideed bishan ay aqoonsan doonaan dowlad falastiina waxayna rajaynayaan in dalalka kale ee reer galbeedkuna ay ku daydaan tallaabadoodaas israa'iil ayaa si cadho leh uga jawaabtay oo u yeeratay safiiradeeda saddexdaasi waddan dhammaan saddexda waddan ayaa go'aankan ku tilmaamay tallaabo looga gol leeyahay in lagu dardargeliyo dadaallada lagu xaqiijinayo xabad joojinta dagaalka israa'iil ay kula jirta xamaas ee khaza oo bilowday toddobadii oktoobar afhayeenka u hadlay israa'il david menser ayaa isagu sheegay in go'aankani uu gobolka ka abuuri doono isku dhac dhinaca kaleete wasiiradda arrimaha dibadda ee waddanka astreeliya benny wong ayaa sheegtay astreeliya inay iyadu weli tahay midii taageeraysa labada dowladood ee ka dhasha bariga dhexe ee khilaafka uu ka jiro bishan bilowgeedii bay tiri astreeliya waxa ay u codaysay in falastiin loo aqoonsado xubinnimo buuxda oo qaramada midoobay ay ka tirsan tahay dowladaha la ictiraafsan yahay senator wong ayaa waxa ay u sheegtay s b s newska inay mar horeeta sheegtay mowqifka waddanka astreeliya iyadoo hadlaysana waxay tidhi astreeliya waxa ay leedahay mowqif isagu la yaqaano innagoo diyaar u ah inaannu fiirinno sidii aan u aqoonsan lahayn dowladda falastiin taasoo qayb ka ah howlaha nabadaynta waxaa waajiba bay tidhi mar walba inaan si imtixaana u eegno in howlaheennu ay gacan siinayaan arrimaha nabadda dadkii astreeliyaanka ahaa ee ka mid ahaa dadka rakaabka diyaaraddii singabur airlan ahayd ee iyadu shilku ku dhacay ayaa ku soo noqonaya waddanka halkaasoo dadkaasina ay dhaawacyo badan ka soo gaadheen qaarkood halka hallin uu u dhintay diyaaraddaasi waxaa saarnaa konton iyo lix astreeliyaana iyadoo si qasaba diyaaraddaasi ay bangkok ku degtay dadka imanayay ayaa waxa ay dareensanaayeen farxad iyaga oo sidney ka soo degay galabnimadii arbacadii isagoo qaarkood ay ku tilmaameen arrintu inay ahayd arrin kedisa oo aan wax digitaana lahayn arrintuna ay keentay dadku inay kolba dhinac u daataan dadkii taagnaa iyagu meelo ayayba ka dhaceenba nin u dhashay waddanka ingiriiska oo toddobaatan iyo saddex jira ayaa isagu ku dhintay dhacdadaasi welina dad astreeliyaana ayaa iyagu isbitaalka ku jira xaaladooduna qaarkood ay daran tahay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa sheegay in puntland ay diyaar u tahay wadahadal iyo garnaqsi ku aadan halka ay dowladnimada soomaaliya u socoto hase ahaatee waxa uu sheegay in aan xoog laysku maquunin karin deni waxa uu ku eedeeyey dowladda federaalka inay weli puntland ku hayso faragelin siyaasadeed si ay saamayn ugu yeelato arrimaha gudaha ee puntland wuxuu kaloo sheegay dowladda federaalka inay legdan kula jirto puntland isagoo hadlayana wuxuu yidhi laysma maquunin karo la isma dardari karo dalka meesha uu aadayo ha laga wada hadlo puntland waxay diyaar u tahay garnaqsi waxay diyaar u tahay inay garbaxdo ayuu yidhi deni deni wuxuu sheegay haddii laga garyeesho inuu qaadanayo gartiisa waxaase uu sheegay in ay doonayaan in garnaqsiga ay saldhig u noqdaan shuruucda iyo xeerarka dowladnimo ee heshiiska lagu yahay hoggaanka ciidanka maraykanka ee sentcom la yidhaahdo ayaa horraantii saaka waxa ay sheegeen in xoogagoodu ay ka hortagtay afar diyaaradood oo iyagu duuliyaan la'aana oo goobaha xuutiyiintu ay ka taliyaan dhulka yeman iyadoo xuutiyiintu ay sheegeen in lix weerar oo maraykan iyo ingiriisa ay beegsadeen gegida diyaaradaha ee alxadiida la yidhaahdo hoggaanka maraykanka ayaa waxay sheegeen inay weerartay saddex goobood oo ay u dhigtay inay goobahaasi argagixisho ku nooshahay iyadoo ayna sheegeen in khataro ay kaga soo aadan yihiin goobahaasi maraykanka iyo xoogaga isbahaysiga iyo weliba doomaha ganacsiga ee goobta maraya tallaabadan ay u qaateen inay ilaaliyaan xorriyadda maritaanka badda iyadoo biyahaasi heerka dawligaana ay noqdaan ammaan haatan ximilada haddaynu fiirino beth waa labaatan iyo lix heerka kulku waana xogow daruuro ayuuna cirku leeyahay melbourn ayaa sidoo kaleeta cirku daruuro leeyahay shan iyo toban heerka kulkuna uu gaadhayaa cambera ayaa lix iyo toban heerka kulku uu gaadhayaa sydney labaatan ayuu heerka kulku gaadhayaa brisbayna shan iyo labaatan ayuu gaadhi dhanka haddaynu fiirino sarifka doolarka halkii doolar australiana waxa uu u dhigmaa sarifka lixdan iyo lix senti oo maraykana aakhaarta waa nagala xidhiidhaay warkeennii intaas ayuu noogu dhan yahay
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali